barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efimyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa arbaco taariikhduna ay tahay afariyo tobanka bisha abril sannadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatana saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barhkii duhurnimo halka washingtonna ay ka tahay lixdii iyo barhkii subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona xuseen barre aadan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwax
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee qaxootiga ku ah dalka kenya oo soo dhoweeyey go-aankii ay maxkamadda sare ee dalkaasi ku hakisay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma arrintan oo maxkamadda ka soo baxday eed ayaan u faraxnay waayo waxay nugu dhiirigelinaysaa waxbarashadeena inaan sii wadan karno magaceygu naciima ibraahim aad iyo aad ayaan oga naxay markii aan maqlay waa la xirayaa qaxootiyaha way guurayaan waayo waxay saameyn ku yeelisanaysaa waxbarashadeeda waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada gaalkacyo ka furay xarun lagu iibiyo gaasta lagu kariyo cuntada waxaad sidoo kale maqli doontaan khasaa'idkii ramadaanka iyo xubintii ciyaaraha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida askariyad ka tirsan booliska gobolka minnesota ee dalkan maraykanka oo xaddii toogatay wiil madow ah ayaa lagu dhawaaqay inay iska cashisay shaqadii booliska sidoo kale iyada sarkaalka iyada ka sarreeyey ee maamulayay saldhiggii ay ka tirsanayd ayaa isaguna is-casilaya askariyadda oo lagu magacaabo kim potter ayaa qoraal ku sheegtay in ay jeclayd shaqadeeda balse ay garatay in danta bulshadeedu ay ku jirto in ay ka tagto booliska dilka wiilka madowga ah ayaa sabab u noqday rabshado ay dad ku dhinteen oo ka dhacay gobolka iyada oo magaalada minneabolisna bandow lagu soo rogay
sida uu sheegay mas-uul ka tirsan maamulku dhammaan ciidamada maraykanka ayaa laga soo saari doonaa afghanistan koob iyo tobanka bisha sebtembar oo ku beegan labaatan guuradii weeraradii argagixis ee lagu qaaday xarunta ganacsiga adduunka iyo wasaaradda gaashaandhigga sidoo kale mas-uulkan ayaa sheegay in madaxweyne biden uu go'aansaday islamarkaana uu maanta shaacin doono taasoo buu yidhi ah jidka ugu wanaagsan ee hore loogu sii socon karo si loo horumariyo danaha maraykanka loona soo gebagabeeyo dagaalka afghanistan labaatan sanno kadib intaasi kadibna buu yidhi aynu waajihi karno sida ay yihiin mushkiladaha adduunku maanta balse aanay ahayna siday ay ahaan jireen labaatan sanno ka hor go-aankan biden ayaa saddex kun oo askari kusii nagayn doona afghanistan wixii ka dambeeyay bisha may kowdeeda oo ah wakhtiga kama dambaysta ah ee la ysula gartay heshiiskii maraykanku uu kula xaajooday sannadkii hore taalibaan markii uu daanal trump madaxweynaha ahaa
dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalka kenya ayaa soo dhoweeyey go-aanka ay maxkamadda sare ee kenya ku si kumeel gaar ah u hakisay xiritaanka xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma dowladda kenya ayaa dhowaan sheegtay inay xiri doonto xeryahaasi oo ay ku nool yihiin kumanaan kun oo qaxooti soomaali ah warbixintan waxaa dhadhaab kasoo diray axmed nuur maxamed cabdulaahi dhallinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab islamarkaana wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee dalkan kenya ayaa soo dhoweeyey hadalkii ka soo yeeray maxkamadda sare ee dalkan kenya ee ay ku hakisay xiritaankii xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuuma kadib markii siyaasi horaan ugu tartamay amaba u tartamay xilka madaxweynenimada ee dalkan kenya oo lagu magacaabo peter kijera uu dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee dalkan kenya isagoo ku doodaya in xiritaanka xeryaha uu ka hor imaanaya dastuurka wadankan kenya kan caalamka iyo xeerarka caalamiga ah ee ay kenya horey u saxiixday qaar ka mid a dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalkan kenya ee ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab oo la hadlay barnaamijka dhallinyarada ee v o a ayaa waxay uga waramayn dareenkooda ku aadan amuurtan magaceyga waa kiin axmed oo ku nool xaryaha qaxootiga dhadhaab waxaana dhigtaa jaamacadda ay ku taalo dhadhaab anagoo ka sameynaya masta marka maxaa la dhihi jiray marka qaxootiga waa la xinay walbahaar badan ayaase dhacay waayo anagoo waxbarashada anada bogin laakiin hadda maxkamadda ayaa hakisay maadaama anaga dad waxbarana aan ahayn oo qaxooti ku nool walaahi dad badan ay saameysay arrintaa ayade dadkaas oo ka mid ah maxaa la dhihi jiray bulshada ku nool qaxootiyaha dhadhaab saa darteed dadkaas waxay u keentay dhibaatooyin saaid u badan dadka hadda sbeshal u sameynaya ilmaha iskuulaha foonfooga galaas eidka dadka maxaa la jira jaamacadaha sameynaya saa darteed marka saameyn badan ay ku yeela dadka waraac badan ay muujiyeen laakiin maxkamad baa soo saartay in la hakiye xidhitaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab muddooyinkii dambana ka arday ahaan walaac fara badan baad qabteen maadaama aad tihiin dhallinyarada wax ka barata jaamacadaha ku yaala dalkan kenya laamahooda dhadhaab marka bal ka waran dareenkaaga markii aad saaka maqashay in maxkamadaasi ay hakisay xidhitaanka xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab waan ku faraxsana waayo keliya aniga inaan iska hadla shaqsi ahaanteyda aan dhaa adiga maanta waxaa baratay maxaa dhijir qaxootiga hala xira inaan dha horta waa laga fiican sababtoo generation badan ayaa jira oo wax baranaya oo maxaa dhijira ka imaadeen wadankooda hooyo oo nabadna aansa ka jirin saa darteed waan ku faraxsana in oo maxaa dhijira lahakiya arrinta ayade ee dadkeena generationkan ee waxay noo bartaan marka saameyntay kugu yeelatay maxay tahay kakiin ahaan xiritaanka xerooyinka saameynta igu yeelata waxaa ka mid aniga arday ahaan waxaan baranaya marka qaxootiga ayaa la xiraya waxbarashadeydii waxaan damca heer mar qaar inaan joojiyo oo xilliga la xiraya qaxootiga aan baalgaray aan iska laabto taasaa saameynta weyna igu yeelatay magacayga waa cabdullahi ibraahim waxaan ahay dhallinyarada qaxootiga wax ka barato oo hadda jaamacadaha bartaan waxaan ku faraxsanahay warkaan hadda kasoo maqalnay xagga maxkamadda oo warna anfaco ah oo midda labaad in oon lasii xirin oo waqtigii didlainkii hadda ay maalin hore qabteen oo soo yeeray ee wax laga bedelay ayaan maqalnay marka waxaan jeclaan lahayn in akhbaarta ayada ay akhbaar wanaagsan ay annaga noo tahay baan filaya insha allah marka ibraahim markii ay soo yeedhay in muddo afar iyo toban beriya lagu xiriyay xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ka dhalinyara ahaan maadaamaad ka mid tahay dhalinyarada wax ka dhigta jaamacadaha dalkan kenya laantooda dhadhaab arrintan saameyn intee leeg bay kugu yeelatay wallaahi waa arrin saaid u xanuun badan waayo waxbarashadii oo qabanaya ayaa haddii ay suurtagasho noqon karta mid oo problem nagu keenayso inta badan hadda ilmihii qaar k c b bay sameeyeen qaar k c bay dhexmarayaan sida anaga camal jaamacadii baa hadda noo socdo marka waa problem haddii aan laabano arrin said noo saameynaysa dhib ha midda ayada ah stress said bay nagu keentay waayo waxbarashadii oo aan noo dhammaystirmin haddii la dhaho hadda isla beri waa la baxayaa waa dhibaato aad u badan oo xataa hadda bugjaata waan joojinay waxaa wax loo akrin karin waayo waxa lagu leeyahay taariikhdaasa lagu qabtay waa bixaysaa marka waa dhib ayadana arrintan oo maxkamadda ka soo baxday eed ayaan u faraxnay waayo waxay nagu dhiirigelinaysaa waxbarashadeena inaan sii wadan karno magaceygu naciima ibraahim xasan waxaan ahay ardayda wax ka barato bihar learning center jaamacadda dhadhaab ku taalo aad iyo aad ayaan ooga naxay markii aa maqlay waa la xirayaa qaxootiyaha way guurayaan waayo waxay saameyn ku yeelisanaysaa waxbarashadeedo nanaysaa waan ku faraxsanahay inaan maadaama maxkamadda sare ee dalkan kenya ay soo saartay go-aan ah in la hakiye xiritaankii xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab walbahaar fara badan oo inay waxbarashada kaa kala go-dana aad qabtay ka waran go-aanka maxkamadda aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay waayo waxaan tiigsanahay inaan waxbarashadeyda sii wato ani iyo walaalahayba aan heer sare ka gaaro waxbarashadeyda seedu arkaysay maadaama jaamacadda aad dhexla wado in adigoo jaamacadda dhexla wada la xirixiri saameyn badan ayay nagu yeelan lahayd waayo anaga waxbarashadeedan bogin waxay ahaan lahayd inay waxbarashada naga dhunto maadaama haddii soomaali noo noqonayo soomaalina jaamacad aan ka helayno fursad aan ku sii wadano saas ayay saameyn badan noogu yeelan lahayd sanad walba jaamacadaha ku yaala dalkan kenya haddii ay tahay kuwa laamaha kula dhadhaab iyo weliba sidoo kale kuwa ku yaala magaalooyinka kala duwan ee dalkan kenya sida nairobi iyo mombasa ayaa waxaa ka baxa arday aad u tiro badan oo wax ku baratay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi gol barnaamijka dhallinyarada v o a xeryaha qaxootiga ee dhadhaab haatana dhegeystayaal aynu ku wada dhasanno qhasaa'idkan ay noogu luqeynayaan fanaaniinta yurubgeeyo hodan cabdiraxmaan iyo cabdijanan
hawtoosan lagu beeabriga madowyo jiilka laysku qariniye qodobada su'aalaalow iisan loo bixi aw toosan lagu beer Anoo bixin, sanoo bixin. Aw toosan lagu beer. Anoo bixin, sanoo bixin. Aw toosan lagu beer. Waxaa jiray ilaahay qadirkanu keliyahay malaagta qabantiyo waxaa jiray rasuulada qadirkiyo wixii dhacaa qaybikiyo shaqooduba kutubtii sibaa jiray alloo qiirsanoo bixi oo toosan lagu biiri
dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo ayaa halkaasi ka hirgeliyey xarun lagu iibiye gaasta cuntada lagu kariyo sababaha iyo weliba waxay bulshadu ka faa'idi karto gaastan ayaa wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaqu ka waraystay cabdulaahi saciid aadan oo ka mida dhallinyarada hawshan hirgeliyey cabdulaahi siciid aadan waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhallinyaro ganacsataa oo degmada gaalkacyo ku dhaqan kuwaasi oo magaalada dhowaan ka hirgeliyey xarun lagu iibiyo gaaska loo adeegsado cunno karinta haddaba xaruntaasi oo lagu magacaabo sef gas waxaa hirgeliyey dhallinyaro ku dhaqan magaalada gaalkacyo kuwaasi uu ka fekeray faa'iidada ay deegaanka iyo dadkuba u leedahay in la badbaadiyo dhirta islamarkaana dadku ay adeegsadaan isticmaalka gaaska lagu kariyo cunnada v o a kusoo dhawaa cabdulaahi marka xigta maxay tahay xaruntan magaalada gaalkacyo aad ka hirgeliseen muhiimadda ay dadka iyo deegaankaba u leedahay Eh, bismillahi raxmaan raxiim Eh, xaruntan waxay muhiimadda ay u leedahay deegaanku waa badbaadada eh, bey'adda deegaanka sida dhirta eh, muxuu ahaaneeto iyo waxyaalaha la midka ah waxaa weye gaaskan wuxuu muhiim u yahay cunto karinta waa wuxuu dhaqaale u yahay qoyska muxuu ahaaneeto eh, ardadii iskuulka dhiganaysay si dhaq- dhaq- dhaqsa ayaa cuntada loogu samaynayaa muxuu ahaaneeto dadkii waxay ka heleen eh, micnaha ii sheeg shaqa iyo nadaafad fiican oo weelashii iyo gurigiiba nadaafad fiican iyo cuntadii oo si dhaqsaa loo karinhayo wallaahi bulshadu aad bay u u fahamtay haddeerna oo noogu xiran yihiin aad bayna u ammaanayaan oo noo soo dhaweynayaan barnaamijkan eh, micnaha iibinta gaaska waana horumar ayaan oran karna ay ku tallaabsatay bulshada ku nool magaalada gaalkacyo Eh, cabdullahi waxaa jira in badan in dhibaatooyin lagu qabay eh, dhirta marka ay noqoto in dhirta jaristeeda ee dhuxusha loo adeegsado eh, deegaanku ay dhibaato ku haysay badbaado ma u leedahay deegaanka isticmaalkan hadda eh, gaaska eh, ma laga badbaadayaa dhibaatadii deegaanka ee dhir jarista haa runtii boqol kiiba boqol aad ayaa looga badbaadayaa eh, dhir jaristii waayo waayo waa uu ka micnaha tayo badan yahay waa uu ka eh, cunto karin og yahay waa uu ka dhaqsiimo badan yahay waa ka nadaafad badan yahay marka eh, dhirtu aad bay u nasanaysaa deegaankuna waa biliciisa ayaa soo laabanaysaa marka arrintan waxaan odhan karnaa waa arrin horumar lagu tillaabsada boqol kiiba boqol maxaad ugu aragteen muhiimadda ee in la hirgeliyo xarunta lagu iibiyo ee gaaska cunnada lagu karsado waxaan u aragnay markii aan aragnay eh, deegaankii oo micnaha nabaadguuray dhirtii oo la dhammeeyey oo aan loo turayn eh, isticmaalka dhuxusha oo badatay iyo horumarka adduunyada ka jira oo dadku ay eh, dhulkooda ugu nabad qabo marka sidaa daraaddeed ayaan waxaan door bidnay maadaama aan tashanay in aan deegaanka badbaadino sidaa ayaan ugu kaliftay
ee ma ma jirtaa marka xaruntan ma leedahay shaqo abuur maadaama dhallinyaro badan ay ka shaqaysanayeen dhuxusha beddelkeedii ma ka helayaan shaqo abuur xaruntan runtii eh, kuwa eh, gaadiidka waa ka helaan oo waxa weeye alaabta ayay qaadaan eh, kuukarada iyo gaaska ay dadka u qaadaan markay ay ka dhammaadaan Eh, qaar waa ka xamaashaan eh, qaar muxuu ahaaneeto waa ka sii ganacsadaan intay annaga naga sii qaadaan faa'iido badan bay ka helaan faa'iidooyin badan baa ugu jira dhalinyaro aad bayna maaragtay uga helaan eh, nolol maalmeedkooda marka ma isleedihiin bulshadu wax badanay ka faa'iidaysaa xaruntan haa aad iyo aad aad iyo aad waxay ka faa'iidayaan nasiino nadaafad iyo horumar iyo deegaanka oo u badbaada ayay aad iyo aad uga faa'iidayaan boqolkiiba boqol dadku ma barteen oo ma isticmaalaan hadda gaaskan waa ay barteen weliba hadda xilligan soonka iyo waaba sii wada qaateenba xaafado ilaa aan oran karna boqolkiiba siddeetan aad bay u qaateen xaafadaha magaalada gaalkacyo aad bayna u markaan u fahmeen eh, isticmaalka gaaska ma garata ma jirtaa wax caqabad ah oo aad kala kulanteen bulshada maya maya bulshada waan u sharaxnaa eh, waan fahansiinaa caqabadda ugu horreysa waa intaysa fahmin markay ay fahmaanna aad bay ugu kalsoonaadaan oo una qaataan annagana haamanka aan gadno oo gaaska haamankii qaraxa samaynahay ma ahan waa haaman laga soo taxadiray oo caag iyo fiber glass ka samaysan waa haaman aan qarax samaynayn haddii dab dhaqo- dhasho lacalab intooda meeshooda ma dhaafayaan waa busto yaroo qoyan ayaa ka adag haaman dhib geysanaya ma ahan dadkana aad bay uga heleen waxaa jirta in eh, mararka qaarkood laga diga khataraha ay leeyihiin haamahan ee gaaska marka ay noqoto in khatar badan uu guriga ku keeni karo ma jirtaa marka arrintaas way jirtaa waa un sheegnay dadka inaysan furin gaaska iyagoo aan isticmaalayn oo ama uusan kuukar ku shidnayn oo dabkii holacii uusan shidnayn uusan shaqaynayn inay gaaska furaan waa uga digna waayo gurigu wuu buuxsamayaa gaaska ayaa ka buuxsamaya markii la shidana wuxuu keeni karaa in holaci uu isqabsado waana uga digna midaasna dadka aad bay uga taxdaraan hadda manaana arag weli wax dhibaata oo noocaasa uu geysto waana uga digna dadka boqolkiiba boqol isticmaalka dadka ma jirtaa marka wax saamayn ah oo nololeed oo ay marmarka qaarkood ku samayso
isticmaalka adiga eh, waxba dhibaataa ma lahan kuleylkiisu ma badna muxuu ahaaneeto eh, laguma daaho waqti badan eh, shaqadiisu ma socoto wax yarba wax ku bisleeya dhaqsiyii wax wax u bisleeya marka dadku weli wax ka cabanaya iyo wax dhib ka sheeganaya weli maana arag ugu dambayntii waa markii ugu horreysay oo gaalkacyo daanta koofureed ee galmudug laga hirgeliyo xarun lagu iibiyo gaaska cunnada lagu kariyo bulshadu siday idiin aragtay bulshadu aad bay noo soo dhoweysay boqol kiiba boqol waayo waa arrin horumar leh oo aan ku tillaabsanay waxay u arkeen in aan la socodsiinay eh, habdhaqanka caalamku hadda uu ku casriga uu ku tillaabsanayo ayadoo dhirtii laga ilbaxay in geedihii ama dhuxushii la isticmaalo kaasi waxau ahaa cabdulaahi saciid aadan oo gaalkacyo ugu warramayay wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintii ciyaaraha iyo cabdulqaadir samakaab
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteenii cayaaraha aan ku bilownay laba kulan oo ka tirsan lugta labaad ee wareega sideedda ee koobka horyaalada yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo laba kulan oo kale oo ka tirsan tartankaasina caawa la cayaarayo haddii aan ku horeyno habeenkii xalay ahaa kooxda baariis ee kubadda cagta ayaa tartanka uefa champions league ka ciribtirtay kooxda bayer munikh oo ahayd tii difaacanaysay tartankaasi kadib markii ay ku guuleysteen xil ciyaareedkii lasoo dhaafay labada kooxood ee baris iyo bayer munikh ayaa sanadkii hore isku arkay ciyaartii fiinalka ee koobkaasi xilligaas oo tartanka ay ku guuleysatay kooxda bayer munikh waxaana habeenkii xalay ahaa kooxda baris ay ka aargudatay kooxdii dishay rajadoodii ahayd in markoodii ugu horreysay ay ku guuleystaan tartankaasi ee bayer munikh kooxda bayer munikh ayaa kulankaasi gool iyo waxba ku badisay iyadoo goolka uu u dhaliyey ciyaaryahan jabamunto laakiin goolkaasi waxba umuusan tarin maadaama lugta hore ee kulankan oo ka dhacay garoonka kooxda bayer munikh ay kooxda baariis ku badisay saddex gool iyo laba gool habeenkii xalay ahaana goolkii kooxda bayer munikh ay ku badisay ciyaarta waxa uu ka dhigay celcelis ahaan saddex iyo saddex laakiin kooxda baariis ayaa habeenkii xalay ahaa farqiga goolasha aweyga ah ugu soo baxday wareega samafiinalka maqnaanshaha ciyaaryahan lwandawiski oo weerarka uga ciyaara kooxda bayer munikh ayna dadka ciyaaraha falanqeeya ku sabeeyeen waxyaabihii ugu waaweynaa ee kooxdaasi u horseeday in tartanka isaga haraan maadaama xidigan uu ka mid yahay weeryahanada ugu halista badan ee kubadda cagta ee qaaradda yurub kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay habeenkii xalay ah u gudubtay isla wareega samafinalka kadib markii tartankaasi ay ka reebeen kooxda f c borto isaga horyimaadeen lugta labaad ee wareega sideedda kulankan ayaa waxaa hal iyo eber ku badisay kooxda f c borto laakiin kooxda f c borto ayaa guushaasi aanay waxba u tarin maadaama markii garoonkooda ay joogeen looga adkaaday laba gool iyo gool kooxda chelsea ee kubadda cagta ayaana sugi doonta midkii soo baxa kooxaha liverpool iyo real madrid oo caawa wada ciyaaraya kooxda real madrid ee kubadda cagta ayaana saddex gool iyo gool kaga soo adkaatay kooxda liverpool markii ay garoonkooda ku qaabileen lugta hore ee wareega sideedda caawa oo la joogo anfield ayay kooxda liverpool isku dayi doontaa inay kasoo laabato guuldaradaasi iyadoo labadooda midkii soo baxana ay sii sugi doonto kooxda chelsea ee kubadda cagta kooxda baariis oo raadinaysa inay markoodii ugu horreysay ku guulaystaan tartanka horyaalada yurub ayaana wareega samafinalka kusii sugi doonta kooxaha manchester city iyo brusi dortmon oo caawa wada ciyaaraya midkii soo baxa wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee v o a oo idinka imanaysa washington
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhiga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana dhegaystayaal aynu dib ugu laabanno dhinacii qasiidooyinka bisha barakaysan ee ramadaan islamarkaana aynu dhegaysanno qasiidadan ay qaadayeen qaar ka mid ah haweenkii huballadii waa beri
intaasna dhegeystayaal waxaa noogu dil baahinteen idaacadeed tan iyo kulanti dambe waxaa aad leenahay sidaas iyo nabadgelyo